Did you know that Buyers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam iyo siciid cabdulaahi deni ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka golaha mustaqbalka soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya ka oo lagu wado inuu furmo axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo ay weheliyaan ciidamo iyo wafuud reer jubbaland ah ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde kusoo dhoweeyey xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo shacab kale waxaa sidoo kale saacado kadib garoonka aadan cadde ka soo degay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay la socdaan ilaalo fara badan iyada oo la xusuusto in bilowgii bishan hawada laga celiyey diyaarado siday ciidamo hordhac u ahaa walow markii dambe dowladda federaalk soomaaliya ay ka garowday dhacdadaasi oo ay sheegtay inay ka xun tahay socdaalka labada madaxweyne oo ay aad isu diidanayeen hogaanka dalka ayaa la xidhiira ka qaybgalka shirka golaha mustaqbalka soomaaliya iyo dowladda kaa oo la filayo in maalmaha soo socda si rasmi ah uga furmo magaalada muqdisho shirkan ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrimo xasaasi ah oo la xidhiira mustaqbalka siyaasadeed ee dalka amniga hanaanka dowladliska iyo xal uhelidda khilaafaadka jira iyadoo imaanshaha axmed iyo siciid loo arko mid muhiim u ah guusha shirkaasi dhanka kale imaanshiyaha labada hogaamiye ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo weli xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay iyagu lahaa kulamo uu buuqhareeyey ayaa sii wada doodista wax kabeddelka cutubyo ka tirsan dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka qodobkaasi oo dibdhexaad u ahaa khilaafka dhinacyada maalintii shalay xildhibaanadu waxay soo afmeereen dood ay ka lahaayeen cutubka afraad ee dastuurka oo qayb ka mid ah dib u noqosho lagu sameeyey waxaana ay maanta gudagaleen cutubka shanaad ee dastuurka kumeelgaarka ahi in ka badan ilaa iyo konton xildhibaan oo ka soo horjeeda wax kabedel lagu sameeyo dastuurka ayaa laga mamnuucay inay soo galaan gudaha golaha iyadoo ay xilligani dooda isugu soo hareen xildhibaanada muxaafidka ah iyo kuwa aan raacsanayn labada dhinac hase yeeshee lama oga waxaa iska bedeli doona go-aankan uu aadan madoobe garwadeenka ka yahay ee la doonayo in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka ah marka uu dhaco shirka u dhexeeya hogaanka dowladda iyo golaha mustaqbalka soomaaliya dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in dowladdu ay si bilaash oo lacag la-aana ku siinayso buugga caafimaadka muwaadiniinta ka dhoofaysa garoonka aadan cadde hase yeeshee ay waajib tahay in muwaadinka uu soo qaato tallaal arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu booqasho ku tegey garoonka aadan cadde ka oo la kulmay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka cabanayay in lacag ilaa iyo soddon dollar ah lagu qasbo inay ku iibsadaan buugga caafimaadka xilli aanba la weydiinin in ay tallaalan yihiin iyo in kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaana sheegay in wax lacag ah aan laga qaadi karin muwaadiniinta soomaaliyeed ee safraysa hase yeeshee ay soo qaataan oo keliya warqadda caddaynaysa inay talaalka qaateen maanta waxaan soo booqannay korneerna aan ku imaadnay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee kulada airborka waxaan rabaa in halkan aan kasoo saarno anagoo wakiilka ah xukuumadda wadanka qaran iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya amaro ku aadan u dhimrinta muwaadiniinta soomaaliyeed ka safray airborka iyo sidoo kale maarata ilaalinta shuruucda iyo maaragtay international health regulationska ama shuruucda caalamiga ah ee u taallo dadka safray sida aan ognahay waxaa jira wadamo badan oo adduunka ka mid ah oo ay waajib tahay in tallaalka yellow fever vaccineka in la qaato in ay waajib tahay wadamo badan oo adduunka ka mid ah buug caddaynaya maaragtay tallaalkaas qofka inuu qaatayna inuu qofka wato oo valid ah oo shaqaynaya muddo toban sano ah soomaaliya labaatankii muddadii burburka uu jiray waxaa lagu safri jiray buugo cabdilashideeye ah oo qofkii asagoo aan la tallaalin uu qaadan jiray dowladnimadeenna markasta sii xoogaysanayso waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino shuruucda aana xoojinno nidaamka adduunka u yaala sidaa darteed waxaa waajib ah dabarkaasi waajibka ay tahay tallaalka in la qaato dadka u safraya inay qaataan tallaalka iyo buugga waa waajib laakiin waxaan rabnaa halkan inaan ka caddayno muwaadiniintan aan u sheegno tallaalka waxaa laga soo qaadanayaa isbitaallada warqad caddaynaysa isbitaalka tallaal in laga soo qaatay ayaa lala imaanayaa xafiiska wasaaradda caafimaadka buuggana qofka waxaa lagu siinayaa si fri ah oo lacaglaan ah waxaan halkan caddaynaynaa aana adkaynaynaa inaan muwaadin lacag looga qaadi karin airboork aana buugna la qaadan karin iyadoo qofka uusan tallaal qaadanin marka waxaan leenahay muwaadiniinta u safraya wadamada ay waajib tahay tallaalkaas in la qaato isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka tallaalka ka soo qaata warqad caddayn ahna la imaada xafiiska wasaaradda caafimaadka airboorka buugga waxaad ku helaysaan si lacag la-aan ah qof kaste oo buugga markuu idin siinayo lacag idin weydiiyo ha yeelina soonali borgareya amaradaasi waxaan halkan ka bixinaya anigoo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka wakiilna uga ah xukuumadda dan qaran iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan caddayno xukuumad dan qaran ayadoo u turayso shacabka soomaaliyeed lacago badan oo culays ku ah ummadda soomaaliyeed ama airbork lagu qaaday ama deked lagu qaaday ay hore u joojisay warbixintan hadda la soo gaartayna waa waajib in xukuumadda ay ka falceliso ummaddana ay maarata u dhimriso una caddayso in aysan bannaaneen wax lacag ah in airborka lagu qaado
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
Starting a new life in Australia isn't easy.
a lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
dhanka kale taliska ciidanka biliiska soomaaliya ayaa qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa sida gaarka ula shaqeeya biliiska la yeeshay kulan ballaaran oo loogu anisanayay ammaanka caasimadda iyadoo kulankaasi ay ka qaybgaleen madaxda maamulka gobolka banaadir iyo madaxda hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidanka biliiska gobolka kulankan ayaa waxaa ka hadlay taliyaha qaybta guud ee ciidanka biliiska gobolka banaadir genaraal mahdi cumar muumin shaqo fiican aa soo qabateen intaan hadda ka horna saddex jeer horena waa kulanay shaqo fiican aa soo qabateen laakiin shaqadiina waxaa ka dhiman tuugaa jira waa soo sheegaysiin Eh, kaasaa wax dhacayso laakiin booliiska waxay qaldaan soo sheegay saldhigyaa joogtaan noo soo dira soo gaarsiiya waxay ay qaldaan iyo dadkay dhibaan iyo dhibka geystaan iyo ciidamadoo dhan wax dhibkiina la inama dirin keliya inaa qawaarijta soo sheegtaan keliya waa qawaarijta waa koow waa laba waa saddex waa afar tuugga waa shan maandooriyaha waa lix ciidamada waxay dhibayaan anaga taliyaha xafiisyaa lagu jira laakiin ciidamada laftirkooda waxay dhibayaan iyo dadka dhibka u geysanayaan in la ogaado la saxo asal ah taasa ayada laftirkeedana shaqadiinay ka mid tahay bal ku darsada macnaheeda maahan in wax la dhibaa inaan anaga soo dirnay macnaheeda maahan inay dowladnimada tahay in la- dowladnimada waa service dadka in la gaarsiiyo oo shacabka loo gargaaro oo waxa dhib waxa dhibka ku ah laga qabto gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye ayaa dhankiisii goobta ka sheegay in bulshada caasimadda iyo biliisku ay ka dhexayso wada shaqayn wanaagsan oo muddo socotay taa oo ay muhiim tahay in la adkeeyo waa laga yaabaa dad hadda cusub inan ku jiraan laakiin dadka inta badan wuxuu soo bilowday shaqadan in lasoo qabtay muddo dheer teeramkii hore oo muungaa ayuu soo bilowday horta waxaad ogaatay mar kasta waxaad u xeran tihiin inaad xuquuq heshiid in shaqadiinna la arko in aad soo muuqatiin oo ka soo muuqatiin goobaha maaragta madaxda ay isugu imaanayso hadba taliyaha idin xukuma iyo qofka idin xukuma iyo dadka aad hoos timaadeen horta sida ay fagaaraha idiin keenaan sida xuquuqdiinna ay uga hadlaan sida ay u soo bandhigaan baahidiinna ay u soo bandhigaan dad kasto ama tiim kasta oo meel ka shaqeeya dadka markaas xukuma ayaa mar kasta ka hadla xuquuqda ay leeyihiin shaqadiina laysuma haysto ugu dambeyntii taliya ku-xigeenka ciidanka biliiska soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xidhiirka shacabka iyo ciidanka biliisku ay saldhig u tahay in gobolka banaadir si nabadgelyo ah iminka loogu noolaado waxaad raadinayseen oo ugu badnayso amniga ma ahayn ayadoo dadku baqahayo oo bannaanka la soo istaagi karin oo eh, qawaariijta la diriraysay amniga iyo dadka rabaa wanaagga la diriraya ayagoo dadka raadsanahayaan ba adigu bannaanka usoo istaagteen naftinaa biimayseen laakiin waa ku guulaysateen maanta meel fiican baa joogtaan wax kastoo aa heshaan wax kastoo aa qaadan lahaydeen maanta waxaan kaga fiican meeshaad joogtaan baan kaga fiican waxa kalena waa imaanayaan haddii ilaahay idmo ku farxa garabkiinaan nahay waana idin garab taagana waana idin raadinaynaa waxaan ka maqan insha allah qofka si kastuu u dadaalo si kastuu uu wax u raadiyo waxaa ka horaysa qofka inuu daacad yahay qof qalbi furan oo waxa uu ka shaqaynayo oo aaminsan yahay inay wax fiican oo asaga naftiisa uu ooga shaqaynayo kaleeto inay tahay oo uu aaminsan yahay inuusan qof ku shaqaynayn asagu naftiisa u shaqaysanayay taasoo kalea ku shaqaynayseen naftiinaa u shaqaynayseen dalkiinaa u shaqaynayseen dalkiinaa u shaqaynayseen qof aa marti ooga ahaydeen lama arko xaq baana u leedihiin inaad mas-uuliyaddaas aada qaadataan annaguna waa ku faraxsannahay kaberisahaan iyo ka gobol ahaanba sidaa noola shaqaysaan aad baan kaga mahad celinaynaa qaybta guud ee boliiska baa sheegay sida aad boliiska oola shaqaysaan iyo sida aada ugu xiran tihiin iyo sida aada kuwa amniga la- dhibaataynahaya aada oola dagaalanteen iyo kuwa anshaxumada ka shaqaynahaya oo ka daran kuwa amni xumada ka shaqaynahaya war badan halkaan kama furna intii ay mas-uuliyadda tidhaahdeen baa noo baan annaga dhan wada maraynaa haddii ilaahay idmo barashadiina barasho wanaagsan waa ku faraxsannahay hadda kabacdi haddii ilaahay idmo degmooyinka ku qabsan doonaa shirarkan dadka kaleeto in ka maqanna waa ka soo qaybgeli doonaan si kastaba ammaanka magaalada caasimadda muqdisho ayaa soo hagaagayay bilihii ugu dambeeyey iyadoo horey degmooyinka qaarkood ay ka dhici jireen weeraro lagu qaado xarumaha dowladda iyo falal dhac ah oo inta badan lagu eedeeyo rag iyagu ku labisan darayska ciidanka soomaaliya wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho
Did you know that Buyers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.